بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أبو بكر بن محمد شطى رحمه الله تعالى فصل في قسم الزكاة فصل هذا متكن فاصل المدح كلا سارو في قسم الزكاة في بيان قسم الزكاة zakada qaybinteeda caddaynteedii ayuu u fasal yahay sheekhu raximahu llahu tacaala bacdamaa axkaamtii inta badan sakada uu inoo soo sheegay iyo sakada qaybaha ay u qaybsanto hadday noqon lahayd sakaatlmaal iyo haddii ay noqon lahayd sakada la yidhaaho sakaatulbadan ama sakaatulfidri inta badan axkaamtii sakada bacdama aanu soo qaadannay halkan sheekhu waxa uu ka faahfaahin doonaa habka sakada loo qaybiyo iyo dadka la siin karo sakada iyo dadku sakada aysan ku bixinin oo in la siiyo aysan bannaanayn yacni sakada habka loo qaybinayo waa hab tawqiifi ah nidaam tawqiifiya weeyo sharcigaa caddeeyey ma aha qofku caqligiisa iyo garaadkiisa iyo hawadiisa inuu sakada uu ku qaybiyo habkii ilaahay u qaybiyey iyo dadkii mustaxiqiinta ahaa oo ilaahay uu caddeeyey inay xaq u leeyihiin sakada in la siiyo dadkaa un baa la siin karaa wuxuu ku yidhi sheekhu hiya sakadu lihamaaniyati asnaafin siddeed qaybood ayaa sakadu u sugnaatay siddeed qaybood ayaa sakada la siin karaa waa siddeeddan soo socota siddeeddaa wax ka baxsan sakadu kuma baxdo lamana siin karo alfaqiiri faqiirkii ruuxa hadduu yahay ruux faqiira sakada waa la siin karaa oo markaa faqiirka ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye faqiir sharcigu wuxuu u yaqaanaa man laa maala lahu walaa kasba waa qof aan maal lahayn oo xoolo aan lahayn walaa kasba shaqana aan lahayn maalna ma laha shaqana ma laha yaqacu kullun minhumaa ow majmuucuhumaa mowqican min kifaayatih kasab shaqo ama maal ku filan kifaayadiisii ma laha hadduu shaqo leeyahay shaqadu waa iska daciif shaqo uu ku filan ma aha hadduu xataa maal leeyahay maalku maal noloshiisii iyo biilkiisii ku filan ma aha kifaayadiisii kuma filla madcaman quud uguma filla wa malbasan labis uguma filla wa maskanan gurigii uguma filla wagayrahaa mimaa laabudda minhu waxyaalihii nolosha daruuriga ah oo nolosha aan looga maarmaynin kuma filla waxa uu haysto yacni masalan qofkii faqiirka ahaa tusaale ahaan hadduu biilkiisii biilkiisii tusaale ahaan waxaa ku filan maalin walba shan dollaraa ku filan wuxuuna heli karaa laba dollar laba dollar uu heli karaa waa faqiir leannahu noloshii daruuriga ahayd hadduusanba iska celiyi karin ruuxaasa waxaa la yidhaha faqiir wal miskiin ruuxa kaleoo sakada la siin karo waa miskiin miskiinka iyo faqiirka yacni farqiga u dhexeeya waxaa weeye miskiinkaa xoogaa roon laakiin isaguna noloshiisii daruuriga ahayd ma wada buuxin karo noloshiisii daruuriga ahayd isaguna ma wada buuxin karo oo miskiin isagana waxaa la yidhaha man lahu maalun aw kasbun laa'iqun bihi man lahu maalun wuxuu iska leeyahay maal aw kasbun ama wuxuu leeyahay shaqo oo waa nin qof shaqaysta wey laa'iqun bihi kasab isaga u cunan ma ayuu iska leeyahay yaqacu mowqican min kifaayatihi noloshiisana meeluu uga dhici karaa maalkaas hoos noloshiisa waa deberin karaa laakiin waa inqatara hadduu isku cidhiiriyo wa cidhiiri nolol cidhiiriya ku noolow hadduu is yihaa labiskiisii cuntadiisii biilkiisii waa heli karaa laakiin waa maca taktiir waa cidhiiriyii ku tahay marka kanaa ka roon faqiirkii isaguna noloshiisa xoogaa cidhiiriyii ku tahay shaqada uu heli karo ama maalka uu heli karo walaa yakfiihi kuma filla low tawasada hadduu dhexdhexaad noloshiisa ka dhigi lahaa kuma filla nolol dhexdhexaada ku noolaa hadduu isdhihi lahaa ma heli karo noloshii xataa dhexdhexaadka ahayd ma heli karo kaman yaxtaaju licashara masalan tobanuu u baahan yahay maalin walba tobanuu u baahan yahay toban kun ama toban dollar ayuu maalin walba u baahan yahay wa cindahu sabcatun wa hamaaniya toddoba dollar uu heli karaa ama siddeed dollar uu heli karaa noloshiisana waxaa ku filan maalin walba tobanaa ku filan marka kani wuu ka ron yahay xoogaa faqiirkii laakiin isagana waxa weeye noloshiisii inuu cidhiiri iyo uu isku maareeyo ma ahane noloshiisii isaguna ma wada maarayn karo qofka noocaasa isagana sakadii waa ku baxdaa waa la siin karaa walcaamili ruuxa saddexaad oo sakada la siin karo waxaa weeye waa caamilkii shaqaalihii wey ruuxii shaqaalaha ahaayoo sakada ka shaqaynayo sakaduu ka shaqaynayo madaxweynihiiyaa wuxuu u xil saaray inuu sakada soo aruuriyo madaxweynihii haddii meesha dowlad rasmiga ay ka jirto oo shareecadii tadbiiqinaysa waa ruux xukuumaddu u xil saartay in sakada uu soo aruuriyo walow haniyan ruuxaasi marka shardi ma aha inuu faqiir yahay ruuxa dowladdu u xil saartay inuu sakada soo aruuriyo shardi ma aha inuu faqiir yahay nin yacni haniyaba ha noqdo oo noloshiisa meesha ugu fiican ba heli kara wa huwa man istacmalahu alimaam waa ruuxa madaxweynuhu uu madax uga dhigay calaa akhdi zakawaat wa dafcihaa limustaxiqihaa zakawaadka inuu soo aruuriyo masaakiintana uu u qaybiyo ayaa loo xil saaray ruuxaas isaguna ku mashquulsan sakada aruurinteedii iyo qaybinteedii isagana sidaas oo kale waa la siin karaa sakadii walow haniba ha noqdo tusaale ahaan maxaa ka mid a shaqaalaha sakada waxaa ka mid a ka saaci kii aruurinayey oo kale maalka soo aruurinayey walkaatibi kii qoraaga ahaayo qorayey liamwaali zakaat sakada xoolaheedii qofkii qorayoo diiwaan gelinayay diiwaankiiyuu hayaa kaatibku ay ladii yaktub maa wasala min dawi اlamwaal wamaa baqiya calayhim dadkii xoolaha sakada laga qaaday iyo dadkii sakadu ay ku dhimanayd oo weli xoolihii aan laga qaadin ayuu diiwaan gelinaa diiwaankiiyuu hayaa kaa isagana haniba ha noqdo hadduu doono sakadii waa la siin karaa waalcaamiliina calayha wey waalcaamiliin calayha waa dadka ka shaqeeya sakadii wey waalmu'allafi qalbuhu iyo ruuxii qalbigiisii lasoo dumaayey ruuxa qalbigiisa lasoo dumayo isagana sakadii waa ku baxdaa waa la siin karaa maxaa loola jeedaa qofka qalbigiisa lasoo dumayo wadaalika kaman ruux oo kale wey ruuxaasoo aslama soo islaamay walxaal fii islaamihi islaamnimadiisa dacfun daciiftinimo ay ku jirto waa soo islaamay laakiin islaamnimadiisu xoog ma lahanoo weli qalbigii daciifa uga jira qalbigo wuxuu isleeyahay haddii xoolo lagu siin lahaa islaamkan waad ku sii jiri lahayd islaamkan waad ku sii jiri lahayd xoolo haddii lagu siin lahaa waa gelabgelab islaamkiisu gelabgelab weeyo si fiican weli iimaankii qalbigiisii kuma xoogaabin ruuxa mu'allafaa la yidhaha mu'allaf isagana sakadii waa la siin si islaamnimadiisu ay u xoogaysato oo diinta uu usii dhadhansado ow amase kaana islaamuhu ama ruuxan islaamnimadiisu qawiyan uu ahaaday islaamkiisu mid xoog leh waa nin islaamnimadiisii xoog leedahay adduunyo iyo dhaldhalaalkeedana aan rabinba dhaldhalaalka adduunyada aan danka lahayn laakiin yutawaqacu laakiin waxaa la rajaynaa biicdaa'ihi bisababi icdaa'ihi ruuxa islaamnimadiisu qawiga ay tahay siintiisa waxaa lagu rajaynaa islaamu hayrihi hayri man kaana islaamuhu qawiyan shaksigaa hayrkiis hayrkaa islaamnimadiisaa lagu rajay isaga islaamnimadiisii xoogay leedoo dhalaalaalka adduunyo dan kama lahan haddii la siiyo iyo haddaan la siin waa isugu mid laakiin dad kale oo gaalo ah inay ku soo islaamaan ayaa la rajaynaya haddii isaga wax la siiyo oo gaaladii kale waxay leeyihiin hebel haddii wax la siiyo islaamkii hadduu galay islaamkii dhexdiisii waaba ka taajiray hantiyuu yeeshay waxbaa la siiyo ma maaluu helay maadaama islaamkii uu ku biiray adinkuna sidaa darteed islaamnimadii ku soo biira ayay isleeyihiin gaaladii kale haddii marka rajadaa isagana laga qabo oo dad kale inuu noo soo jiido diinta islaamka uu soo geliyo laga rajaynaayo isagana waa la siinaa zakadiiyo zakadu way ku baxdaa walmukaatabi ruuxa kaleoo zakada la siin karo walmukaatabi addoonkii la kitaabeeyey oo xurnimadiisa lagu xiray lacag in la xureeyo xornimadiisa waxay ku xidhan tahay lacag oo ninkii isaga addoonsanayo sayidkiisiiyaa wuxuu ku yidhi tusaale ahaan haddii aad keentid boqol kun haddii aad keentid ama laba boqol oo kun oo shilin soomaaliya tusaale ahaan haddii aad keentid xura taha yidhi waa ku xurayn miskiinkani marka lacagtii uu baadigoobahu raadina lacagtii xornimadiisa lagu xidhay ayuu baadigoobi si marka xornimadiisii isaguna uu u helo addoonkaas waa la siinaa sakadii sakadii isagana waa la siina walmukaatabi kii la kitaabeeyey addoonkii la kitaabeeyey kitaabatan kitaabayn la kitaabeeyey kitaabadaasoo saxiixatan ee saxan kitaabo sax ahoo saxiixoo sharciga waafaqsan la kitaabeeyey ruuxaasoo min al ariqaa'i addoommadii ka mida ruuxaa la kitaabeeyey addoommadiisa ka mida oo xurnimadiisii lagu xihay lacag lagu xihay isagana waa la siinaa sakadii si markaa xurnimadiisii uu helo waalghaarimi ruuxii daynaabay oo dayn lagu leeyahay waalghaarimi ruuxii daynaabay oo dayn lagu leeyahay isagana sekada waa la siin marka ruuxa daynaabay maxaa loola jeedaa wadaalika kaman ruux weeye oo kale ruuxaasoo tadaayana qaatay daynan dayn daynuu qaatay tadaayana bimacnaa akhada daynan daynuu qaatay linafsihi limaslaxati nafsihi naftiisa maslaxadeedii yuu dayn u qaatay linafsihi limaslaxati nafsihi naftiisa naftaa maslaxadeedii ayuu dayn u qaatay oo waxyaalo noloshiisa khuseeya ayuu dayn ugu qaatay waxalla daynu daynkiina waa ku wakhtiyoobay daynkiina waa ku xaaloobo waa ku wakhtiyoobay oo wakhtigii loo qabtay waa la gaaray wakhtigii loo qabtay daynka iska keen la yidhi waa la joogaa walxaal ayaa daynkii ku xaaloobay laa qudrata awoodna lahu lilghaarimi ruuxii daynka soo qaatay wax tabara iyo awooda uusan lahayn calaa wafaa'ihi wafaa'i dayn daynkaas oofintiisana tabar uma hayo tabar uma hayo ee hanti uu daynka isaga bixiyana ma hayo ruuxaas isagana ghaarimaa la yidhaha sakadii xaquu ku leeyahay sakadii isagana xaquu ku leeyahay oo khaarimkaa isagana waa la siiyaaho sakadu way ku baxdaa waxay culimmadu isku khilaafsan yihiin qofku haddii markii horeba uu deynka u qaatay wax sharcigu uusan ogolayn wax sharcigu uusan ogolayn maalan khamro oo kale uu deyn u qaatay oo maalan lacagta wuxuu u deynsaday inuu khamro ku cabo inuu khamro ku cabo ayuu u qaatay ama hub dad uu ku soo dilayo inuu ku iibsado ayuu markii horeba deynka u qaatay laakiin ruuxii haddana wuu ka toobad keenay deynkiiyaa lagu leeyahy macsiyadaa uu ka toobad keenay deynkeedii ayaa lagu leeyahy waa khilaafaa jiroo imaamu nawowi raximahu اllahu tacaala iyo imaamu raafici masaa'ilka ay isku khilaafeenay masaladaasi ka mid imaamu nawowi raximah اllahu tacaala manhaajkiisa wuxuu ku rajaxay in qofka noocaas oo kale ahoo toobad keenay macsiyuu markii hore deynka u qaatay laakiin wuu ka toobad keenay waa la siinaa uu leeyay imaamu nawowi waa la siinaa sakadiiyo dadka mustaxiqiinta ah ayuu ka mid ilaahay uu leeyahay imaamu nawowi waalghaasi ruuxii duulayu waxyaalaha sekada dadka la siinayo mustaxiqiinta waxaa ka mid ah ruuxii khaasiga ahayoo duulaan qaadaya khaasigaasoo almutadawwici ee ku samafalaya biljihaadi jihaadkii ku samafalaya min maalihi maalkiisana uga samafalayay jihaadka waa ruux mujaahid ahoo dagaalka gaalada ayuu mara isaga nafsadiisaa isdiray xukuumad ma dirin dowlad ma dirin mushaar kuma qaato iskiis waayo waa mutadawic mutadawic fii sabiili illaahi weeyo iskiisuu asagu ciidan u yahay wax cid uu qarash uga rabo iyo cid uu qarash uga rajaynayo iyo diiwaan hadda uu qarash ka qaataahay ma jiraan mutadawic saasaa loola jeedaa mutadawic amaa qofka dowladda mushaar uga qoran yahay qofkii askariga ahaa oo dowladda mushaar uu uga qoran yahay mushaarkaasina uu kaafiyo oo uu ku filan yahay oo markaa jihaadkii ka qayb qaadanayo qofkaasi mustaxiq lizakaati ma aha sakadii xaq uma yeelanayo qofkan la leeyahay dagaalkii gaaladuu ku jiraa oo sakadii waa la siin waxaa shardiya bishardi an yakuuna mutadawican biljihaad waa inuu jihaadkii mutadawiciyo dowladda uusan mushaar ka qaadan ayaa shardi ah amaa dowladda hadduu mushaar ka qaato hadda waa nin shaqaysta markaa nin shaqaysta wey walmusaafiri ruuxii safray isagana sakada waa la siiya safaran safar safray safarkaasoo mubaaxan ee la banneeyey oo sharcigu u ogol yahay oo safaru macsiyo aan ahayn ilaa safaru macsiyo hadduu yahay lama siinayo waxaa la diiday in safaru macsiyaha loogu kaalmeeyo haddii safarkiisu safar mubaaxa yahay sakadii isagana waa la siinoo mustaxiqiintuu ka mid yahay si uu safarka iyo masaalixdii safarka uu ugu kaalmaysto hantida sakada oo la siinayo siddeeddaas qaybood ayaa la siin sakada oo mustaxiqiin ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu qoondeeyey in sakada la siiyo wayajibu waxaa waajibayuu yidhi sheekhu siddeeddaa qaybood marka maadaama sharcigu uu u qoondeeyey in sakada la siinayo siddeeddaas wax ka soo haray sakada lama siin karo dadka qaar waxay samaynayaan xoolihii sakada xoolihii sakadaa ku galay markaasi waxay arkayaan masaajid la dhisayo masaajid la dhisayo ayay arkayaan markaasi xoolihii sakadii ay masaajidkii ku bixinayaan waa khalad masaajidku isaga sidiisuu ajir badan yahy sidiisuu ajir badan yahy oo maalkaaga kale oo tadawaca ku bixi si aad khayraadka faraha badan iyo barakaadka faraha badan ee loo ballan qaaday masaajidka qofka wax ku bixiya si aad u hesho maalkaaga kale ku bixi amaa maalka sakada masaajid laguma dhisi karo maalka sakada waxaa weeye waxa la siinayo waa tawqiifi inama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin waalcaamiliina calayha ilaa aakhiri alaaya ayaa ilaahay ku sheegay subxaanahu wa tacaala ku xadeeyey siddeedda sinfi kitaabkuna uu kuu sheegay amaa inaad tidhaahid masaajid la dhisayo iyo isbitaal la dhisayo iyo jid maaragtaah la dhisayo iyo laami la bixinayo iyo waxyaalaha noocaas oo kalea sidooday ajir u leeyihiin laakiin sakada laguma bixin karo sakadii laguma bixin karo sakada meelaha lagu bixiyo masaarifu zakaad waa maxduuda tawqiifiya masaarifu zakaad waa maxduudatun tawqiifiya masaarifta sakada waxyaalaha lagu bixinayo sharcigaa xadeeyey sharciga ayaa xadeeyey maalkaa kale iskaa sadaqada ula baxa laakiin intaan siddeeddan qaybood ha dhaafsiinin wayajibu waxa waajibay tacmiimumaa tacmiimumaa iladii kii kala gaarsiintiisii ayaa waajibay wujida huwa maaga la helay oo min al asnaafi qaybihii laga helay qaybahaasoo athamaaniyati siddeedda ah haddii magaalada adiga sakada aad ku bixinaysid siddeeddii qaybood oo kitaabku hadda inoo soo sheegay haddii ay ku dhammaystiran yihiin kulli waa inaad kala gaarsiiso kulli inaad kala gaarsiiso waajib oo maalan faqiirkii waa inaad siiso miskiinkii waa inaad siiso addoonkii mukaatabka ahaa addoon hadda lama helayo lacala haddii la helayo waa inaad isagana maaragtahay siiso kii qaasiga ahayoo duulaya waa inaad siiso sidaas kii qaarimkaahayoo deynaabay kii ibnu sabiilkaahayoo musaafirka kulli inaad wada siinto sideeddii ood wada siiso waajib wayajibu waxaa kaloo waajibay halaaatun saddex min kulli sinfin nooc kasta waxaa la rabaa saddex qof inaad ka siiso siddeeddii nooca hadda aanu soo maraynay masalan miskiinkii oo kale saddex miskiin faqiirkii oo kale saddex faqiir kii qaarimka ahayoo deynaabay oo kale isagana saddex saddex dayn lagu leeyahay kuwii musaafiriinta ahaa saddex musaa mid walba saddex nooc walba saddex inaad ka siiso waajib wey ila alcaamila shaqaalihii ma ahan kii shaqaalaha ahaayoo sakada soo aruurinayey ama sakada qorayey midkaas kaas waa laga soo reebi fa innahu yasqudu idaa qasama almaaliku kamaa taqadam haddii maaligu uu qaybinayo haddee caamil meesha maba soo geli karaba qofkii maaligga ahaayoo maalka asagu iska lahaa hadduuba asagu qaybinayo sakadii caamil meesha maba soo geli karaba caamil meesha ma iman karo ila alcaamila kii caamilka ahaa oo shaqaalaha ahaa ma ahan waalmukhtaaru sheekhu wuxuu yidhi laakiin sida la doortay oo culimmadu ay rajaxeen intooda badan culimmada intooda badan siday rajaxeen sida ruuyaani sheekhan la yidhaha saaxibulbaxri iyo a'immada ugu waaweyn madhabka shaaficiyada siday rajaxeen oo la doortay jawaasu dafci sakaatilmaal sakaatilmaal dhiibiddiisu inay bannaan tahay sakaatulmaal dhiibiddeedii bannaanaashadeedii ilaa halaahatin saddex qof in loo dhiibo inay bannaan tahay oo min ahli suhmaan dadkii sakadu ay ku bixi jirto oo nasiibyaalka sakada la siin jiray oo kale way bannaantahy in la siiyo oo culimmadu waxay rajaxeen hadda horey masalada waxaan u soo qaadanay siddeeddii qaybood qayb walba saddex saddex in laga siiyo faqiirkii saddex miskiinkii saddex ibnu sabiilkii saddex khaarimkii saddex ayaan soo marnay laakiin culimmadu waxay rajaxeen in lagu gaabsan karo saddex keliya lagu gaabsan karo dadkii maalan saddex faqiir oo kale saddex faqiir oo kale in lagu gaabsan karo way bannaantay ama saddex miskiin ama saddex musaafir waa la isaga gaabsan karaa maxaa yeelay mashaqaa ku jirta ama dhibaa ku jira qofkii inuu yidhaah siddeeddii aan raadiyo siddeeddii weliba qolo walba aan saddex ka raadiyo qolo walba saddex inaan ka raadiyo inuu yidhaah waa mashaqo dhibaa ku jira taas mashaqadaa awgeed ruuyaani iyo kayrkiiba waxay rajaxeen in saddex qof lagu gaabin karo sakadiiba bannaan tahay saddex qof in la siiyo wayajuusu waxaa kaloo bannaan dafcu zakaati alfidri sakaatulfidrigii iyadana dhiibiddeedii ayaa bannaan liwaaxidin hal qof xataa sakadii kaleoo sakaatulmaalka waan ka soo hadalnay oo waxaan idhi sida mukhtaarkaa saddex qof waa lasaga gaabin karaa waxaa soo haray sakadii la yidhaha sakaatulfidri sakaatulfidri waxaa bannaan in la siiyo liwaaxid hal qof xataa iyada in la siiyo way bannaantay falaa ba'sa bitaqliidihi kamaa taqadama can ilbaajuuriyi raximah اllahu tacaala qowlkaasna in la saarsado wax dhible ma lah qowlkaas in lagu camal falo oo la saarsado wax dhib lama lahoo waa midda hadda wakhtiganba qowlkaasaa lagu camal falaa wakhtiga hadda innagu aan joogno saasaa lagu camal falaa qof walba sakaatulfidrigii hal qofuu iska siiya macallinka dugsiga udhiga ha noqdo deriska ha noqdo qofaa la iska siiya wayna bannaanta leanna mashaqaa ku jira in la yidhaho ha la raadiyo dadka mustaxiqiinta ahaa kulligood ha la raadiyo in la yidhaho dhibaataa ku jirta halkaas marka sheekhu wuxuu uga baxay dadka sekada la siin karo iyo qaybaha ay ka kooban yihiin waxaan gelaynaa haddana dadka aan sekada la siin karin dadka sekadu aysan ku bixin ayuu kuu sheegi sheekhu raximah اllahu tacaala walaa yucdaa lama siin karo minhaa sekadii kaafirun gaal lama siin karo sekadii gaal kuma baxdo ruux gaala lama siin karo walaa raqiiqun addoonna lama siin karo ruux addoona aan xor ahayn lama siin karo hayra almukaatabi mukaatabkii maahane mukaatabkii waa laga sori leanna mukaatabka waan soo marnay addoon shardi lagu xidhay lacagtaa inta qadarkaa haddii aad keento xoraa tahay la yidhi kaas waan soo marnayo waa la siin karaa amaa addoommada kale maya lama siin karo walaa sabiyun saqiirna lama siin karo sakadii isagana saqiirna lama siin karo walaa majnuunun ruux waalanna lama siin karo oo haddii aan doonayo ruux saqiira ilaa ajir isagaba waa laga helayay saqiiradee haddaan doonayo saqiir inaan sako siiyo waad sii kartaa laakiin hab kalaad ku siin kartaa ruux waalan iyo ruux saqiir ah sakadii waad siin kartaa laakiin nidaam kalaad ku siin kartaa hab kaluu sheekhu kuu sheegiyo wuxuu ku leeyahay bal tucdaa sakada waxaa loo dhiibi liweliyihimaa mas-uulkooda saqiirka iyo majnuunka qofka mas-uulka ka ahe weliga ah ayaa loogu dhiibaa oo laleeyahay u xanaanay maalka maxaa yeel saqiirka haddii gacanta aad u geliso maalkii sakada aad gacanta u geliso waxaa laga yaabaa waxaan qiimo lahayn nacnac iyo inuu isaga iibsado qofka waxaa dhici karta ka soo horbaxdaba inuu iska siiyo waxaa dhici karta in laga sirshirto in laga sirshirto ayaa dhici karta adigiina maalkii ulajeeddada aad ka lahayd waxay ahayd inaad ajir ka hesho oo qofkan saqiirkaa waxyaalo dantiisa ah oo masaalixdiisa aad ku siiso marka asagii looma dhiibayo saqiirka gacanta lama saarayo sharcigu ma ogola in gacanta laga geliyo sakadii saqiir ruuxa weligiisa ah ayaad ugu dhiibi marka majnuunkana waa sidaas oo kale ruux waalan haddaad doonayso sakadii inaad siiso mas-uulkiisa yaad ugu dhiibi amaa ruuxii majnuunka haddaad gacanta ka saarto de waad khasaarisay maalka maalki waad khasaarisay waxaa laga yaabaa inuu iska tuuraba illaa maskax ma hayo qofka inuu iska tuuraa dhici karto iska dayaco walaa banuu haashimin heer banuu haashim qabiilka lafta la yidhaah waa jilib ka mida heer quraysh heer quraysh jilib ka mida wey lafta la yidhaaho banuu haashimna sakadii lama siin karo waalmuطalibi walaa banulmuطalibi lafta ama jilibka heer banulmuطalib la yidhaah waa laba lafood oo ka mida qabiilka weyn oo quraysh laba lafood oo ka mida wey labadaa lafood iyagana lama siin karo maxaa yeelay waxaa weeye waa dadkii uu ka soo jeeday nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayh nabigeena salى اllahu عalayh wasalam sadaqadu waxay ka ahayd xaaraamay ka ahayd nabiga salى اllahu عalayh wasalam sadaqada sekada xaaraamay ka ahayd nabiga salى اllahu عalayh wasalam dadkii marka heer banu haashim oo nabigu uu ka soo jeedo salى اllahu عalayh wasalam ayagana waa la mid heer banulmuطalibna waa la mid lama siin karo xaaraan wey walaa mowlana lama siin karo mowlana lama siin karo ruux la xoreeyey addoon la xoreeyey addoonkaasoo lahumaa heer banuu haashim iyo heer banulmuطalib u sugnaaday addoon iyagu xataa ay xureeyeen addoon iyagu ay xureeyeen xataa lama siin karo maxaa yeelay iyagu ku sharafoobey addoonkii addoonkii wuxuu ku sharafoobey qabiilkii iyo jilibkii nabigu uu ka dhashay salى اllahu عalيه wasalam waxa loogu diidayo qabiilkan banuu haashim iyo banulmuطalib yacni riixid gooni loo riixayo ma ahee bal waa sharfid iyaga la sharfayo maxaa yeelay nabiga salى اllahu عalيه wasalam zakada xaaraamay ka aheedoo zakadu waa awsaakhu naas waa dad yacni dadka wasakdoodii waayo wax wasakdii dembigii laysaga mayraayo dembigii wax laysaga mayraayo waxaa dembiga laysaga mayraayo nebiga sala allahu calayh wasalam uu ka martabo sarreeyey uu ka martabo sarreeyey laftii nebigu uu ka dhashana sala allahu calayh wasalam sharcigu sidaasoo kale ayuu yeelay iyaguna waxay ku sharafoobeen nebiga sala allahu calayh wasalam nebiga iyaguna ku sharafoobeen waxaa kaloo sidaas oo kale kusii sharafoobaya addoonkii iyagu ay soo xoreeyeen reer banu haashim iyo reer banulmuطalib maxaa yeele xadiiskii wuxuu ahaa mowla alqowmi minhum qoomku addoonka ay xoreeyeen iyaguu ka mid yahay uu yidhi nebigu salى اllahu عalيه wasalam qoomku addoonka xoreeyeen iyaguu ka mid yahay uu yidhi nebigu salى اllahu عalيه wasalam walaa haniyun bikasbin ruux shaqo hani ku noqday isagana sekadii lama siin karo mana kaaga baxayso haddaad siisana kaaga bixi mayso walaa haniyun bikasbin ruux shaqo hani ku noqday isagana lama siin karo oo shaqo hani ku noqday maxaa loola jeedaa yacni ninku wuxuu haystaa shaqo biilkiisii ku filan ayuu ka shaqeeyaa maalan biilkiisii waxaa ku filan maalin walba waxaa ku filan toban doolar tobankii doolarna waa helaa tobankii doolar intii bisha la siinaya haddii loo qaybiyo waa heli karaaho sharikad ama mar kambeni waxyaala noocaasu u shaqeeyaaho biilkiisii si kaafiyuu u heli karaa zaka kuma baxdo isagana ruuxiiba shaqaysta oo weliba maalka uu shaqaysanayo nolosha caadigaahoo dhexdhexaadkaa ku filan nolosha caadigaa midda kibirka lama rabo nolosha dhexdhexaadka oo caadiga shaqo ku filan hadduu haysto lama siin karo isagana zakadii oo kuma baxdo walaa haniyuna lama siiyo zakadii bikasbin shaqo hani ku ah oo shaqaysta hadduusan shaqo hani ku ahayn maxaa la mida oo min baabi owlaa ah waxaa min baabi owlaa ah ruuxa aan shaqaysan laakiin akoonka isagana lacagu ay ugu jirto inta cumrigiisa ku filan cumrulkhaalibka akoonkaa uga buuxaan lacagu ma shaqaysto gurigiisu iska hurdaa laakiin waa nin lacagu akoonka uga buuxdo bangigaa lacagu taalla oo cumrigiisa ku filan isagana kanuba kasii daran yaho lama siin karo asna lama siin karo isagana zakadii walaa haniyun bikasbin ruux kasab shaqo hani ku ah isagana lama siiyo ow amase munfiqin ama ruux nafaqeeya oo biila hani ku ah ruux biiluu uu isagu hani ku yahay isagii ma shaqaysto laakiin waa la biilaa oo waxa weye maalan haweenaydii la qabay oo kale haweenaydii la qabay labiskeedii nolosheedii kulli waxa weeye way heli kartaa oo ninkeedaa siiya ninkeedaa siiyo oo waa la biilaa way heli kartaa iyadana zako kuma baxdo zako kuma baxdo haweenaydii haddii la qabo oo la biilo biil ku filanna ninku uu siiyo iyadana kuma baxdo haweentaa kaliya maahane qof walba waa sidaas qof walba oo la nafaqeeyo oo wax ku filanba meel ka qaadato lagu nafaqeeyo waa la mid haweenaydii keligeed ma aha walaa man ruuxna sakadii lama siin karo ruuxaasoo talzamu lmusakiya ruuxii sakada bixinaya ay ku laasimayso nafaqatuhu shaksigaa nafaqadiisu ay ku laasimaysay walaa man ruuxna lama siin karo sakadii ruuxaasoo talzamu ay ku laasimayso almusakiya qofkii sakada bixinayay ay ku laasimayso nafaqatuhu mankaas shaksigaas nafaqadiisu ay ku laasimayso oo min aslin asalkii ah wa farcin faracii ah wa zawjatin xaaskii ah wa raqiiqin addoonkii ah oo ulajeeddadana waxaa weeye masaladan loola jeedo qofkii biilkiisu uu ku saaran yahay oo inaad biisho ay waajib kugu tahay sakadii ma siin karti maalan waa asalkaagii aabbaha iyo hooyadaa oo kale oo inaad biisho ay waajib kugu tahay sakadii ma siin karti waxaa sidaas oo kale la mid a faracaagii carruurtaadii oo biilku inaad biisho ay waajib kugu tahay yaryaraa iyagana ma siin karti sakadii xaaskaagii oo inaad biisho ay waajib kugu tahay ma siin karti addoommadii adigu aad addoonsanaysay oo inaad biisho ay waajib kugu ahayd ma siin karti dadka nafaqadooda ay waajib kugu tahay oo dhan ma siin karti hadduu ruuxu qani yahay oo shaqo uu qani ku yahay kasab qani ku yahay ama maal uu meel u yaalana waa la mid dadkaasoo dhan sakadii lama siin karo walidaalika waxaa weeye macallimiinta oo dugsida dhiga macallimiinta dugsida dhiga horta sakadii way qaataan oo macallin hadda diidayo waa yaryahay laakiin waxaa wanaagsan macallinku si uu u xalaal miirto waxa wanaagsan inuu fiiriyo dugsiga waxa uu ka qaadanayo dugsiga waxa uu ka qaadanayo raatibka shahriga ah oo dadka uu kula heshiiyey oo dugsiga uu ka qaato hadduu noloshiisii ku filan yahay wuxuu noqonaa walaa haniyun bikasbin waa xaaraan wey sakadii ma qaadan karo waa hani bikasbin oo maalan mucallinkii tusaale ahaan dugsigii waxaa ka soo gala saddex boqoloo dollar waa tusaale ahaan mithaal saddex boqoloo dollaraa dugsigii ka soo gala saddexdaa boqoloo dollarna carruurtiisii iyo xaaskiisii markii noloshoodii la cabiro way ku filantah adigoo sidaa xaaladaadu tahay aa dugsigii sake lagugu keeno ma qaadan kartid xaaraan wey dadkiina sakadii ugama baxayso dadka naftooda marka waxaa loo baahan yahay inay fiiriyaan qofkan mucallinkaa sakada aada siinayso haddii nolosha dugsigiisu ay ku filan tahay sakadii lama siin karo amaa mucallimkii maalan lacagta dugsiga uu ka qaadanayo waa lacagan ku filayn oo maalan wuxuu u baahan yahay noloshiisa saddex boqoloo dollar u u baahan yahay dugsigiina wuxuu ka qaataa laba boqoloo dollar laba boqoloo dollar ama laba boqol iyo konton uu ka qaataa noloshiisii kuma filla markaas waa la siin karaa markaas waa la siin karaa marka waxaa fiican mar walba oo mucallimku naftiisu inuu hoos isku fiiriyo xaaladiisa oo wax walba inuu iska aruursado maaha wax walba loo keeno ha iska qaadane bal hoos isku fiiri horta miisaan isi saar miisaan inaad isi saarto weeyo bal noloshaadii iyo waxaad dugsiga aad ka qaadanaysid inaad tawaasun samayso daruuri wey waa laga maarmaan faslun fi sawm haadaa midkani faslun faasilun mid wax kala saaro wey fii bayaani axkaami sawmi soomka axkaamtiisa axkaamtaa caddaynteeda ayuu u fasiliyaa sheekh bacdamaa uu soo dhammeeyey axkaamtii sakada halkan wuxuu ka bilaabay haddana axkaamtii soomka wuxuu marka hore sheekhu uu sheegi bishu waxa ay ku sugnaato iyo soomku waxa uu ku sugnaan karo wuxuu ku yidhi shaarixu wa aslu sowmi soomka asalkiisu min asharaa'ici alqadiima shareecadaha qadiimigaahuu ka mid yahay oo ummadihii horeba way soomi jireen wa amaa bi haadihi alkayfiya amaa qaabkan iyo axkaamtan khaaska ah oo loo soomayo fa min khusuusiyaati haadihi alumma ummaddan waxyaalaha lagu khaas yeelay ka mid tahay axkaamta soo socota laakiin guud ahaan soom waa jiri jiray ummadihii hore iyaguna way soomi jireen yejibu waxaa waajibaya soomu ramadaana ramadaan soomkiisii waajib wey muxuu ku waajibaa ramadaan soomkiisi biistikmaali shacbaana shacbaan kaamil noqoshadiisii ayaa soomka ramadaan uu ku waajibaa halaaثiina soddon xaal uu yahay uu kaamil noqday shacbaan hadduu buuxsamay soomku waa waajib bil iyo waxba la fiirin maayo maxaa yeelay marba hadduu shacbaan buuxsamay oo soddonkii shacbaan u xirmay bil soddon iyo kow ma jirto bil soddon iyo kowa bilaha hijriga ah bilaha hijrigaa bil soddon iyo kow ah ma jirto sidaas awgeed shacbaan hadduu buuxsamay horaa laga soomay ow amase biru'yati cadlin ama ruux caadil ah aragtidiisii uu soomku ku waajibaa alhilaala bishii uu arkay ruux caadila walow waaxidan laba qof shardi ma aha laba qof shardi ma aha hal qof hadduu arkay bishii ramadaan uu arkay bacda alghuruub qorraxdu markay dhacday ka bacdi ayuu bishii arkay wain kaana xadiida albasar haba noqdo qof indhihiisu aad ay u fiican yihiinba ha noqdo hadduu doono laa biwaasidati naxwi mir'aatin laakiin weynayso iyo miraayad weynayso iyo inuu ku fiiriyo lama rabo ilaha caadigaah isha caadiga ah oo dabiiciga ah oo ilaahay uu ku abuuray taas wey midda sharcigu ictibaarinayo laakiin weynaysaan ku fiirin maya laa biwaasidati naxwi mir'aatin leylata halaaثiin min shacbaan habeenkii shacbaan uu soddon ahaa ayuu bishii arkay waana qof caadil ah wاlmuraadu biاlcadli caadilka muraadka laga leeyahay waa cadlu shahaada laa cadlu riwaaya loolama jeedo falaa yakfii ma kaafinaayo faasiqu wasabiyu wacabdu wamra'atu laakin laa yushtaradu fiihi alcadaalaة اlbaadina shardi ma aha cadaalo oo hoos ah in la sii baaro qofka shardi ma aha waxaa kaafinaya qof mastuuru cadaala ah mastuur qofkan waxaad ku aragtay asagoo ahlu salaada hoos in loo baaro shardi ma aha oo la yidhaha lasoo taskiyey hala soo baaro in la yidhaha waxba shardi ma ah wa hiya cadaalada baadinada ah allatii yurjacu fiiha waa midda dib loogu laabanayo ilaa qowli lmusakiin waa midda laleeyaha lasoo taskiyo taa looma baahna bal yakfi waxaa isaga filan kownuhu mastuuran mastuurulcadaala inuu noqdo ruu cadaaladiisu iska mastura daahirkiisa la iska fiiriyo walaa budda waa laga maarmaan min lafdi shahaada ereyga shahaado waa inuu isticmaalo markuu markhaatiga keenayo uu leeyahay bishii aniga arkay ka ashhadu waxaan qirahay oon ka markhaati kici annii ra'aytu alhilaala bisha inaan arkay ayaan ka markhaati furay saas waa inu wa min qowli lqaadi qaaliga hadalkiisana waa laga maarmaan waa markii uu noqonayo soomku yacni qadiyadiisu caam ay noqonayso oo dadka dhan inay wada soomaan ay waajib noqonayso uu ka hadli sheekha masaladuu sheekhu ka hadlaya waxaa weeye waa mar dadka dhan inay wada soomaan ay waajib tahay wa min qowli lqaadi qaadiga qowlkiisana waa laga maarmaan habata cindii aniga agteyda waxaa ku sugnaaday ow xakamtu bishahaadatihi ama qofkan shahaadadiisa anaa xukumay inuu yidhahna waa laga maarmaan markaasu waddanka kulli in laga wada soomo waa waajib shuruudda haddii la helo qof caadila oo mastuurulcadaala ah xaakimkuna markaas uu yidhi anaa xukumay shahaadadiisaan xukumay isaguna lafdiga ashaddu uu cabiray waa markaas soomku caam caamuu noqonaa soomku ow biru'yati cadli wamaa mara wixii soo maray fii hubuutihi cala alcumuum masaladan hadda aan soo marnay waa soomka caamkaagu wa amaa hubuutuhu cala alkhusuus soomka sida khaaska ah fa yajibu sawmu calaa man ra'aahu walow faasiqan faasiqba ha noqdo qofkii arka waa waajib qofkii arka asagay waajib ku tahay inuu soomo wa calaa man tawaatara cindahu qofkii agtiisa mutawaatir uu ku noqday oo dad badan ay sheegeen walow min kufaarinba ha ahaato dad badanaa isku raacay oo boqol iyo laba boqol oo qofa waxay dhan annaga aragnay de xadkaas hadduu gaaro gaalaba ha noqdaan dadka sheegaye markaa waa qaadan kartaa walow min kufaarin ru'yatu ru'yadiisu ay mutawaatir noqotay ow hubuutuhu fii maxallin muttafaqin maطlacuhu min maطlaci maxallihi ow biru'yati cadlin ama ruux caadila aragtidiisii alhilaala bishii uu arkay calaa kulli muslimin uu ku waajibi soomka qof walba oo muslim ah muslimkaasoo mukallafin ah oo la kalifayo mukallaf waxaa loola jeedaa albaaligu alcaaqil waa qof qaangaara haddana caaqil ah ayuu ku waajibaa soomka baaliq la yidhi maxaa baxay sakiiradii kuma waajibo caaqil la yidhi maxaa baxay majnuunkii kuma waajibo muslimkaasoo weliba waxaa shardi ah mudiiqin awooda lisoomi soomka awooda xisan min xisin xagga dareenka iyo wa sharcan min sharcin xagga sharcigaba ku awooda xagga sharciga markii la fiiriyo waa inuu awoodo xagga xiska iyo aragtida iyo dareenka markii la fiiriyana waa inuu awoodo xisan la yidhi maxaa baxay qofkii waayeelka ahay oo awoodi karin inuu soomo waa waayeel zaa'ida wey soomkii ma xamili karo waajibkuma aha raashinuu iska bixin wa sharcan la yidhina maxaa baxay qofka markii la fiiriyo xoog waa leeyahay laakiin sharcigaa u diiday maalan waa haweenaydii xaa'idada ahayd haweenkii xaydka qabtay haweentii dhiigga caadada qabtay markii la fiiriyo xoog way leedahay way soomi kartaa laakiin sharcigaan u ogolayn sharcigii ayaan u ogolayn falaa yajibu soomku kuma waajibo calaa kaafirin gaal waaba gaalba hadda ka ansixi maayaba walaa calaa sabiyin saqiirna kuma waajibo wamajnuunin ruux waalanna kuma waajibo walaa walaa calaa man shaksina kuma waajibo shaksigaasoo laa yudiiquhu soomkii aan awoodi karin likibarin liajli kibar weynin dartiis da aa loola jeedaa weyninka waa qof da'aho waayeel awo waayeelkaas isaguna soomku waajibkuma aha wuxuu iska bixinaa fidio raashinuu bixin aw amase maradin ama xanuun dartiis ayuu soomkii u awoodi waayo xanuunkaasoo laa yurjaa bur'uhu caafimaadkiisa aan la rajaynayn xanuun maradkaasoo laa yurjaa bur'uhu burmarad xanuunkaa caafimaad laga caafimaado aan la rajaynayn waa dhakhaatiirta waxay sheegeen xanuunkan qofkan in daawo uusan lahayn xanuun khataraha ku dhacay dhakhtarkiisiiya wuxuu yidhi daawo ma lahan qofkaa isagana soomku kuma waajibo waa sidii qofkii waayeelka ahay oo kale raashin uu iska bixina maalin walba hal koombo maalin walba hal koombo oo raashina ayuu iska bixin qofkaa la yidhi xanuunkiisa laga dayriyey acaadana allahu min dalik ilahi naga badbaadiyey subxaanahu wa tacaala wayalzamuhu waxaa ku laasimaya shaksigaas oo shaksiga maxaa loola jeedaa waa qofkii waayeelka ahaa iyo qofkii xanuunkaa khatartaa laga sheegay muddun ayaa ku waajibaya likulli yowmin maalin kasta waxaa ku waajibayo qofkaa inuu dhiibo hal koombo oo raashin ah waa qofkii waayeelkaha waayeelnimo dartii u soomi waayey iyo qofkii xanuunkiisii laga dayriyey waxaa ku waajibaya mudd walaa xaa'idin haweenaydii dhiigga caadada qabtay iyo wa nufasaaa haweenaydii dhiig umuleedka uu ku dhacay oo umushay iyaduna labadana waajib kuma aha haweenaydii umusha ku jirtay iyo haweenaydii dhiigga caadada qabtay iyagana soomku waajib kuma aha sababtoo ah liannahumaa labadoodu laa yudiiqaani soomkii ma awoodaan sharcan min sharcin xagga sharciga ayaysan ku awoodin oo sharcigiiyaa u diidan xoog way leeyihiin laakiin sharcigiyaa u diidan sharcigaa u diiday oo iyagana waxaa waajib ku noqonaya hadhow yacni markii ay daahir noqdaan markay daahir noqdaan markaasay soo qadaynayaan wa furuuduhu furuudu sawm soomka waajibaadkiisu shay aani laba shay wey soomka waxyaalaha waajibaadkiisiu sheekhu haddana meeshan uu ka gudageli waxyaalaha qofka sooman laga doonayo oo ku waajibayo axadumaa labadaa shay midkood anniyatu niye wey likulli yowmin maalin kasta waa in la niyeysto maalin kastaoo min ramadaana ramadaan ka mid a maalin kasta oo ramadaan ka mid a waa in la niyeysto niyadaasna waxaa la doonaya habeenkiiyaa la niyeysanaya maalintii la niyeysan maayo maalinta haddaad niyeysato ma ansaxayso waa in habeenkii habeen kastaad niyeysanaya inaad berri soomi doonto habeen kasta ayaad waxaad niyeysanaya berri inaad soomi doonto wa haaniha wa haaniihimaa labada arrimood oo waajibkaa midkooda labaad alimsaaku ka afaysasho can mufdirin wax walba oo afurin kara oo soonka kaa burin kara waa in layska ilaaliyo wax walba oo soomka kaa burin kara oo ku afurin kara waa inaad iska ilaaliso labadaas shay waajib wey wa yushtarad waxaa la shardin fiiha fi niya niyada waxaa lagu shardin iqaacuhaa niyada ridideedii leylan fii leylin habeenkii la rido waa shardi habeenkii inaad niyeysato habeenkii inaad niyada la timaado shardi wey habeen kasta ayaad waxaad niyeysanaya berri inaad soomi doontid wa waktuhaa goormaa la niyeystaa habeenkii wuu ballaaran yahaye goormayo wakhtiga la niyeysanay wa waktuhaa niyadaa wakhtigeeduna mumtadun wakhtigaasi wuu taagmaa waa wakhti dheer min makiibi shamsi qoraxda dhiciddeeda laga bilaabo wakhtiga aad niyeysanaysa wuxuu ka bilowdaa gabalku markuu dhaco ilaa xaggee ku dhammaadaa ilaa duluuci alfajr ilaa fajarka dhalashadiisa laga gaaro ilaa salaadda subax ay ka dhalayso inta u dhexaysa w waa maqribkii ilaa salaadda subax dhalashadeeda inta u dhexaysa intaas wakhtigaad rabtaad ka niyeysan kartaa wakhtigaad doonto ayaad ka niyeysan kartaa w waxaa kaloo waajib noqonaya watacyiinu magacaabidna waa shar soomku waa fara badan soomulkafaaraa jira soom sunnaahaa jira soom ramadaanaa jira wuxuu yahana waa inaad magacawdo oo niyada aad ka magacawdo wadaalika ka ramadaana saasaad u magacaabi ramadaan oo kale haddaad ramadaan soomaysid waxaad leedahay soon ramadaana niyeystay aw nadrin hadduu nadar yahay nadar aad sheegi ow kafaara hadduu soom kafaara guda yahay kafaaradii aad niyeysan walaa yushtaradu laakiin lama shardiyo atacarudu u banbixid lilfardiyati lilfardiyati lil aan meeshaa ku saxayna lilfardiyati walaa yushtaradu lama shardiyo atacarudu u banbixid lilfardiyati waajibnimo in loo banbaxo shardi ma ah yacnii inaad niyeysato marba haddaad tidhi ramadaan waxaan niyeystay berri inaan ramadaan soomo haddaad niyeysatay ramadaankaasaa kugu filan maxaa yeele ramadaan aan waajib ahayn miyaa jira ramadaan aan waajibku waayan ayu ramadaan kasta waajibu ku yahay haddaad baqaangaartaa shuruuddii lagaa helay marka waajibnimo inaad niyeysato shardi ma aha maxaa yele ramadaan waaba waajibba ramadaan waaba waajibba wa yusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaaho caqiba fidrihi afuriddiisa ciribteeda markuu afuro koo uu biyaha ka bado ama timirtii uu cuno isla markaas waa inuu yidhaaho allaahumma ilaahayow laka liajlika adiga dartaa ayaan sumta u soomay waa dikrigii adkaartii nabigu akhrisa jiray sala allahu calayh wasalam soomku ama ha noqdo soom waajiba ama ha noqdo soom sunna ah marba haddaad afurto ilaahay uga mahad celi nicmada ilaahay uu ku siiyey waafajinta ilaahay soomka uu waafajiyey ilaahay uu kuu siyaadinaa subxaanahu wa tacaala allaahumma ilaahayow laka adiga liajlika adiga dartaa ayaan sumta u soomay wa calaa risqika irsaaqadaadiina afdartu waan ku afuray risqigaagina waan ku afuray wa bika birubuubiyatika rabbinimadaada ayaan aamantu rumeeyey walaka liajlika adiga dartaa ayaan aslamtu u islaamay wa calayka dushaada ayaan tawakaltu ilaahu tala saartay dahaba adama'u ilaahu oonkii waa iga tegey wabtallat alcuruuq xididadiina waa ii qoyeen xididadii jidhkayguna way qoyeen wa habata alajru ajirkiina waa sugnaaday in shaa allahu tacaala yaa waasica alfadli allaha fadligiisa uu ballaarnaayow ikfir lii ilaahu dembigayga ii dhaaf alxamdu lilaah ilaaha mahad u sugnaatay alladii allahaasoo acaananii iigu kaalmeeyey oo fa sumtu aan soomay allihii soomka iigu kaalmeeyey oo aan soomay warasaqanii i irsaaqay fa afdartu aan afuray markaas intuu i irsaaqay allaahuma ilaahayo wafiqnaa lisiyaam ilaahu soomkana waafaji waballiqnaa fiihi soomka dhexdiisana ilaahu nagu gaarsiiy alqiyaama istaag oo taraawiixdii iyo tahajudkii iyo qiyaamuleyl inaan u istaagno ilaahu na waafajiyo na gaarsiiyo waacinnaa ilaahu noogu kaalmee calayhi cala alqiyaam istaagga soomka inaan qiyaamuleyl iyo tahajud usoo kacanno ilaahu noogu kaalmee walxaal noogu kaalmee annaasu dadku niyaaman ay hurdayaan xilliga dadku hurdayaan inaan soo kacno ilaahu noogu kaalmeeyuu leeyahay wa adkhilnaa ilaahu na geli aljannata jannada bisalaamin ilaahu nabadgeliyo jannada nagu geli saas ducadaasu akhrisan wey markuu afuro ducadaasu akhrisan allahuma laka sumtu calaa risqika afdartu wabika aamantu walaka aslamtu calayka tawakaltu dahaba dama'u wabtallat alcuruuq wahabata alajru in shaa allahu tacaala yaa waasica alfadli ikfir lii alxamdu lilahi aladii acaananii fasumtu warasaqanii faafdartu allahuma wafiqna lisiyaami waballiqna fiihi alqiyaam waacinnaa calayhi wannaasu niyaam waadkhilna aljannata bisalaam wallah